haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo jeedinaysaa sahre cabdi axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan roobab xoogan oo wato dabaylo ayaa ka da-aya meelo ka mid a gobolada puntland ee dhinaca bariga waxa ay sababeen khasaare hantiyadeed si lamida dabaylahan waxaa iyaguna la xasuustaa fatahaadihii webiyada shabeelle ee hiiraan iyo sidoo kale jubba oo meelo ka mida gobolada jubbooyinka ku fatahay markaasi oo ay geysteen khasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed intaba haddaba masiibooyinka dabaylaha gurista webiyada fatahaadaha joogtada noqday isbeddel sabab ma u tahay la xiriirta dhinaca cimilada waxaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo arrinkan ku saabsan marti iigu ah rofesor cabdi ismaaciil samater oo ku takhasusay juqraafiga waxa uuna sameeyey daraasado la xiriira fatahaadaha iyo masiibooyinkooda waxa uu bare ka yahay jaamacadda minnesora university ee gobolka minnesora waa hagaag bal ugu horreyntii rofesor cabdi ismaaciil samater kusoo dhawow barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee v o e da sahre waad mahadsan tahay walaal adigana allaha ku ilaaliyo aada baad umahadsan tahay waktigaaga bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidaad la socotidba waddankii meelo ka mida waayadan waxaa aada ugu soo badanayo dabaylaha hadday noqoto oo hadda gobolada bari duufaanta dabaylaha ay ka jirto oo dhibaatooyin xoogan dad u geysatay sidoo kaleeto waxaa jirto arrinta la xiriirta fatahaadaha bal soomaaliya ma waxaad isleedahay xilligan isbeddelka cimiladaas saameyn arrintan ugu wacan oo keenay mise wax kalaa jira bal intaan dhegeystayaasha ku bilaabin adiga haddaan ku su-aalo sahre waxa weeye laba arrimood ayaa ka socda mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaara midna waa mid adduunka ku caama weeyaan ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal iminka muddo ilaa saddex boqol oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubaysay hawada markaa laba qayb quma u qaybsamaan qiiq waxa weeyaan kan la dhaho carbon dioxide oo bini aadamku masalan markuu neefsado oo kale ayay ka soo baxdaa waxaan liqnaa oxygen waxa la yidhaaho carbon dioxidena waan soo tuurnaa gawaarida qudhoodu markay batroolka iyo saliidda iyo gubaan waxay soo saaraan carbon dioxide iyo kaana u badan iyo ka iyo warshadaha ayaa soo saara qiiqaas qiiqaasaa hawada gelaya hawadii kama dhammaanaya wuu oolayaa halkaas markaa wuxuu samaynayaa cadceeddii dhulka ku dhacday maalintii oo dhan adduunka oo dhan kulaylka habeenkii ayuu dib ugu noqon jiray cirka waxay noqdeen markaa qiiqaa hawadii melmelay wuxuu noqday buste camal bustihii baa hawadii ku haynaya kulaylkii kulaylkii baddii buu gelayaa boqolkiiba sagaashan badduu gelayaa intii kalena berrigay ku dhacasaa baddii markay kululaato markaa waxay qaadanaysaa biyo fara badan ayay cirka u dirasaa dabaylihii baa xoogaysanaya biyihii faraha badnaa hawada soo gala iyo dabaylihii ayaa isqabsanaya kuwaasaa duufaanadan faraha badan la abuuriyo walaal taasi waata adduunka ku saamaysay dhammaanteed ta gobolka saamaysayna waxa weeyaan dhulkii bini aadamkii baa ka batay africa imika masalan kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii waxay ahayd laba boqol iyo afartan milyan oo qof bay ahayd iminkana waa hal bilyan iyo laba boqol oo kun laba boqol oo milyan oo qof wey way shan jibaarantay shanjibaarkii markaa nasiib dar waxa weeyaan dadkii looma sameyn camallo kala duwan oo dhulka ku nasiya dhulkiibay ku nool yihiin dhulkiibaa xaaluf noqonaya dhirtii baa la goynayaa daaqii baa la goynayaa markaa markuu roobkii soo doo wixii qaban jiray biyahaasi dhulka ku haynayay ma jiraan markaasay ordayaan oy badda gelayaan tugagan fatahayana sababtoodu waa taas walaal waa tahay marka tan lafteeda la xiriirta haddii la eego webiyadan waa taa untu lamida miya
webiyadu waxa weeyaan taas weeyaan masalan iminka haddaan shabeelle iyo jubba labadana tog waaweyn ka soo qaadno waxa weeyaan buuraleyda etoobiya ee intooda badan dhulka oromada yihiin dhulkaas wuxuu ahaan jiray kayn jiqa ayuu ahaan jiray etoobiya imika waxa la yidhahaa boqol milyan bay noqotay waagaas waxay ahayd soddon milyan bay ahayd markii gobonimada la qaatay oo kale masalan markaa waxaa imanaya dhulka dadkii warshado looma samayn iyo suuq magaalooyin waaweyn oo ka shaqaystaan looma samayn dhulkiibaa dhirtii baa la goynayaa waa la shidanayaa ilaan wax kalay cunto ku karsadaan ama biyo ku tiirsadaan ma jire daaqiina wuu xoolihiibaa ka badanaya iyo bini aadamkiibaa cagta marinaysa markaasay meeshii meel engegan oo garigo-ana noqonaysa marku markuu roobku do-o roobkii biyihii hoos ma gelayo waayo xididkii geedaha iyo daaqee ku hayn jira ayaa meeshii ka baxay markaa iyakoo ordaya intay buuralayda kasoo dhaadhacaan ayay beledweyne iyo dee afku iyo iyo marka iyo meel kastaba sidaa usoo gelayaan waraha waayahay dhegeystayaasha mid kamid ah haddaan bal soo qabto oon ku maqashiiyo halow walaal magacaa ku bilow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed saxdafadaakid oo jooga magaalada muqdisho barofesorka waxaan weydiinayaa waxaa ka jira soomaaliya khaasatan raggeetan gobolada bari khaasatan sida maanta ka dhacday oo kale oo duufaanta laga soo wariyey gobolka bari qabeelo xaa qabeelo aada u badan iyo rabab wato haddana ku kala duwan gobolada xeebta ah sida muqdisho kismaayo deegaanada ama magaalooyin ku xiran xeebta marka darasideerka waxaa weydiinayaa maadaama soomaaliya inigu tahay isa waxyaabaha la yihahda nufuus kare ama sidooyin dabiiciga ah oo horey lagu soo dhacen fatahaado roobkan beerta ah fatahaadada ay hore usoo sameyn sida beledweyne iyo iyo jowhar iyo gobolooyinka degooyinka soomaaliya qaab nooca ayay u hortii kartaa maadaama inta samaada uliisahay kusiyo kasta oo kusoo kusoo wajaan siya qaab nooca ay uga hortegi kartaa qaab noocay uga hortegi kartaa ama mas-uuliyiinta dawladda iyo shacabkaba siya uga hortegi karaan mas-uuliyooyinka soo wajaan maadaama inta badan hadda aysan haysanin ama dawladda aysan u haynin waxyaaba iga hortagto mas-uuliyiinka soo sale qaab noocee ayaa soomaali shacabka iyo dawladda uga hortegi karaan maadaama ay yihiin waxyaaba oo dhibaatooyinka hore loo soo arkay maan in sheeg in marka waxay dhacaan in la burmado oo hadda qaraska baxay oo kale ama qaraska lagu soo lagu bixiyo beledweynaha duufaanada hadda waxay dhisi karaan waxyaaba waxay tari karaan haddii kahorteysaan loo isticmaalo waxyaaba badan ayay kahortegi kareen marka qaab noocee ayay bulshada soomaaliyeed iyo dawladeeda iswata qaab noocee iga hortegi karaan masiibooyinkaasi saasaan wajinaa
aada ayaad umahadsantaha waay thank you
waxa weeyaan horta dabaylaha iyo duufaanada xeebaha ka dhacaya laba siyaaboodba in loo fahmo weeye mid waxa weeyaan waxa kulaylkan faraha badan lee adduunkii kusoo haabsadayn hore uga hadalnay waxa uu keenay meelihii barafku ooli jiray adduunyada ee adduunyada waqooyigeega iyo koonfurteeda hoose oo baraf badani uu ooli jiray ayaa dhalaalaya biyihii badda ay ku milmayaan dabeedna badihii oo dhan ayaa kor usoo kacay markaa meeshii beri ahaan jirtay mathalan magaalada laasqore oo kale ama magaalada boosaaso ama magaalada muqdisho ama magaalada cadale ama magaalada kismaayo waliba kismaayo waxay ku yaroon tahay buuray leedahay iyadu waxa imanaya badii baa kor usoo kacso biyahayg baa soo fara badanaya marka adduun dadkii u dhawaa xeebta halkay baddi iyo berigu iska qabtaan hadday gurye iyo deegaan ku lahaayeen horta jug baa gaaraysa iyaga markaa kuwaa in dib looga raro oo meelo kale loo raadiyo oo wanaagsan ta kalena waxa weeyaan duufaanada socda dabaysha ah waxa weye hore saynuu soo sheegnay hawadii baa isbedeshay cimiladii hawadii ilaahay siduu u abuuray ayay bini aadamkii kharibeen taasaa keenaysa dabaylahan iyo xoogagan marka sida looga hortegi karaa waxa weeyaan horta meelayowga u nugul in dadka laga raro oo meelo aan nugulayn la geeyo ta labaadna waxa weeyaan sida wax loo dhisayo daaraha iyo loo dhisayo guryaha loo dhisayo waa in wax badan laga bedelo si hay dabaylahaasi marka u yimaadaan hayna dumin karin ta saddexaadna waxa weeye in dee loogu talagala dadka meelayowga hay dadku degan yihiin gaar ahaan magaalooyinka iyo waxay dadku ku badan yahay in loo sameeyo meelo dadku kusoo carari karaan oo hay adag ooyna biyo duufaanku soo geli karin oo qaadi karin haddii taa la dawladuhu way samayn karaan hadday dadku isku tagaanna way samaysan karaan marka waxa weeyaan in laga baaraandego arrintaasi waxay noqonaysaa had iyo jeer joogto iminka kal hore waa tii ka dhacday gobolada waqooyi xeebeega waa ta ka dhacday iminkana waa tan ka dhacasa gobolada sinaag iyo puntland iyo ka dhacasa koonfurtan hoose weli may soo gaarin arrintaasi weli oo dabaylaha iminka xilligan kacsan ayaan halkaa joogin marka haddii amuuraha dad dadka iyo dawladdu ka baaraandegi waayaan dowlad goboleedo iyo dowladda dhexe iyo dadku waxay noqonaysaa sanadna waa duufaan bay noqonaysaa sanadna abaar bay noqonaysaa dadkeeni markaa halis ayuu ku jiraa inuu tirtirmaba marka in la tooso weeye walaa waa tahay dadka shacabka ah maadaama ay dad iska dhiban yihiin oo kaba soo qaadba aysan awoodi karin ayaga xataa inay qaarkood guryo dhistaan in qaarkood buuro deegaanka deegaanada qaarkood dhulalka gobolada qaarkood ayaa iska falaadho dhul iska maran oo banaan camal ah marka dadkaasi maxay tahay waxa kale waxa kale ay samayn karaan oo dhulka xeebaha degan ama xataa dhulka webiyada webiyada jiinka webigoo dhan ma wada ahan dhul buuroley a ma ahan waxa weeyaan beri webiyada haddaan kusoo qaadno horta dhuxushii lagub la gurayey iyo geedihii la goynayey qayb bay ka yihiin waxaan ina haysta yaan la moodin markaa ma sanadkii ugu horreeyey ama kii labaade maaha oo saddexaadani dhacdo masalan haddaan tilmaam kuusoo qaado koob iyo lixdankii ama lixdanka gadaashiisii inay lixdanka gadaashiisii ahayd baan filaya ayay labada tugba fataheen markaasaa dad badani hay ku leedeen meeshaasi marka waxa weeyaan iminkana way sii fara badanayaan oo waxaad moodaysaa siday u dhacayaan ama soo rogataankoogu inuu sanadadii hore way yaraayeenoo dhowr sannadood marka laga maqan yahay mar dhici jiray fatahaadu iminkas waxaad moodaysaa inay soo badanayaan marka dadka waxa weeyaan dadka intiisa badani sabool ha ahaado laakiinse muruq iyo maskax bay leeyihiin muruqooga iyo maskaxdaa sidii waagii la odhan jiray iskaa waxu qabso haddii adduunyadana wax looga raadiyo dowladuhuna dagaaladan iyo musuq maasaqan iyo balaayadan hay iska daayaan oy dadkooga waxaa geliyaan oo dadka masalan tugaga sidii dib looga yarshari lahaa beerahoogu tagi waxaa qarkaa u saarnaadaan laakiinse meelahay ku nool yihiin dib looga hal mayl oo kale dib looga dhigi lahaa waxyaabo fara badan oynu qabsan karano ayaa jira haddaynu dad iyo dawladba isku duubanno adduunyadana markaasaa la keeni karaa oo la odhan karaa waanu halkaasaanu soo gaarsiina intaasaa naga dhimane intaa noogu dara laakiinse haddii laleeyahay n yaa alla waxsiiya intan meeshaydii fadhi waxba ma qabsan karayo waxa la siiyo dee waa lagaa daalay walaalkii way waa tahay bal dhegeystaha kaleeta haddaan u gudbo magaalada beledweyne beledweyne waxaan xasuusanaa dhowaantan fatahaadihii ka dhacay iyo saameynta xooganeed ee ay geysteen bal marka dhegeystahan soo dhawow walaal magacaa ku bilow iyo halkaad joogto
magacaygu cabdirasaaq waxaan magac dhaara siilaahi waxaan joogaa degmada beledweyne profesorka waxaan weydiinayaa maadaama gobolka hiiraan ama degmada beledweyne ay ka dhacday fatahaad aada u ballaaran maxaa lagu hortegi karaa fatahadan sidoo kale waxaan weydiinayaa barofesorka magaalada waxay ka koobanta afar xarfadood laba kamida aada ay biyo u harfiyeen marka qaab nooceha ee dadka lagu wacyo geli karaa inay ka feegijignaadaan biyahaas oo farax badan ee kusoo yaacaya
aada baad umahadsan tahay waaya
wata waata barofesor maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi beledweyne nagala soo hadlay waxa weeye dee magaalada beledweyne muddo badan bay dhisnayd oo intan dawlad la-aantu inagu haysa iyo intii ka horreysaba marka dhulkuna wuu isbedelayay dhulka inta soomaaliya ku taalla iyo inta etoobiya ku taalla wuu nabaad guurayay intaasoo dhan marka dawlad u qorshaysa oo u fikirtana dalka ma ayan jirin iminka muddo soddon sannadood ku dhow tobankii sannadood ee ugu dambeeyey dawladdii horena waa la waa laayo de waxanba lagama fikirayn marka waxaan ka hadlanaa in afartan sannadood ku dhow inaan cid u fikirtay oo qorshaysahayna jirin marka de magaaladii oo dhan lama rari karayo marka waxa weeyaan meelo buundooyin baa laga dhisaa waxaa laga dhisaa meelo taaga oo caratuul ayaa la dhigaa laakiinse caratuul caadi ma haynayo togo intuu leegyahay baaxadiisa marka dhowr arrimood ayaa la samayn karaa haddii dawladuhu ay soo jeedaan ama ta gobolku ama kuwa ka dhexeba waxaa la samayn karaa toga intayna magaalada soo gaadhin ayaa farcaanyo loo samayn karaa inta la jeexo la qodo dadkana la yidhaaho xooggiina ku tabaruca dawladduna cagaf cagaf iyo wixii saanada hay keento dabadeedna dhulkaasi biyo fadhiisin fara badan laga dhiso iyo dhul biyaha lagu sii daayo si markay biyahaasi qallalaan dhirtii iyo daaqii baa soo noqonaya biyihiina hadhow xooli iyo bini aadanba waa lagu noolaan karaa markaa culayska magaalada ayay ka qaadaysaa waxoogaa taasi waa mid weeyaan ta labaadna waxa weeye haddii waxaan sidan uu sii soconayo sida la rajaynayo ilaahay kama dhige waxaa iman doonta markaa magaalada naqshadeeda iyo qorshaheeda in dib loo bedelo oo meelaha wax laga dhisayo magaaladu xaggay u fidaso waxaasoo dhan naqshad waxaan la yidhaha hog jaangooynta magaalooyinka lagu dejiyo iyadoo la taab la hamigelinayo biicaddu siday u taalla meesha ama dhulku siduu u kala sarreeyo u kala yaalo marka waxyaabahani waa waxyaabo laga taxadiri karayo waxaan ka qabsan karano dee waxaa laakiinse su-aasha weyn walaashay waxa weeye dadkeennii iyo kuwan dawladda ku sheeganayaa lugaha ma isku duwan doonaanoo ma ka baandegi doonaan siday nolol waxaan uga samaysan lahaayeen halka iyakoo iswada laynayaan maalin walba ee halkan baa lagu duulay halkan baa bambaano lagu qarxiyo qoladan baa qoladan ku duushay waxaan nafgoysa ayaa laga shaqaynaya wixii nafta badbaadinayeen waa laiska yoobi waata ma kula muuqataa wasaaradda maareynta masiibooyinka inay wasaarada badan ka ahmiyad leedahay oo muhiim ay tahay in bajidyo dhaqaale fara badan in lagu bixiyo ay tahay marka loo fiiriyo wasaaradaha kaleeto maadaama arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka dhacaya waddankiio nugul ay soo badanayso ma kula tahay inay dawlad kastaba ama maamul kastaba ay arrintaasi xooga saaraan
dhab weeyaan taasi waxaase kasii sarreysa marka ugu horeysa soddon wasaaradood oon boqolkiiba sideetan hayna waxba qaban iyo waxaan wasiirada lagu leeyahay ee gobolada joogee beenbeenta runtii in laga gudbo oo layidhaha maareeyaha biyaha iyo iyo dhuxusha iyo daaqa iyo waxaasoo dhan la isugu geeyo si xooggii meel qura loo geliyo marka waxaan odhan lahaa dadka soomaaliyeed laba arrimood ayaa ahmiyad weyn waa noloshooda midi waa biyo nadiifa sida loo helayo abaan wax ku beer wax ku maydhaan cunteeyaan caruurta lagu koriyo oo joogta ah meeshay doonaysa ha joogtee mid talabaadna waxa weeyaan koronto cadceedda ama meel kale laga soo qaadanayo labaduna way isku xidhan yihiin xadaaraduna waxa weeyaan saddex arrimood baa macneeya xadaaradda waxa weeyaan kow biyo ma haysataa nadiifa laba nal ma haysataa ama tamar ma haysataa saddex jidad ma haysataa intaasi haddaad haysatid wax weyn ayaa kuu bedelaya marka wasaaradaha la dhisayaa waa inay ku salaysnaadaan dadku waxa uu u baahan yahay iyo horumarku wuxuu u baahan yahay aynan noqon siyaasiyiinta kuweebaa lagu madadaaliyaa wasiirnimo ama gobolka ha joogaan ama tadhexe ha joogaan aad baad umahadsantay brofesor waxaa khadka ku jira dhegeysto kaleeto oo yurub dhankeeda uga jiro soo dhowo walaal magacaaga halkaad joogtid aragti iyo waxaad nala wadaagaysidba waa mahadsan tahay sahre cabdi axmed waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad ugu howlanka mar walba in barnaamij waxtar u leh bulshadaas soo saarto adiga iyo v o e da waan idin mahad celinayaa aadka waxaan rabaa inaan weydiiyo adigoo mahadsan fatahaadahan way ku soo noqnoqdeen dalka maxaad ku talin lahayd qaabkee looga hortegi karaa marka musiibo noocaan oo kale ah ay dhacaan ayaan ku weydiin lahaa waxaan kaloo rabay su-aashida kale inaan ku weydiiyo dawlad kaligeed waxba ma qaban karto sida aanu ognahay shacabka iyagana maxaa looga baahan yahay sideese loo maarayn karaa musiibooyinkan soo noqnoqday ee dalkeena kusoo noqdo waad mahadsan tahay way magacaagan noo raaci magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaa soo wacayaa waddanka norway magaalada stavanger aad baan kuu salamaya rashka rashka waa nin wariye ah marka bal maxaad ugu jawaabi lahayd cabdirashiid waxaan ku oran lahaa waxa weeye marka ugu horeysa waa run oo dawladi kelideed waxba ma qaban karto dawladduna tamarteedu waxay ku xidhan tahay dadkeyga tamartiisa marka dad wada saboola intoodii badnayd dhulkeenu dhul wanaagsanoo wax laga beeran karo xoola lagu dhaqan karo lagu noolaan karo wey laakiinse dee in xoog la geliyo waayo marka dad tamar yar iyo dawlad ka liidata ma burin karaan balaayooyinkan socda imika marka ta ugu horeysa waxa weeyaan labadan tog ee waaweyn jubba iyo shabeelle in qorshe loo dhigo min markay waddanka soo galaan ilaa xeebta biyahooga sida loo maamulayo iminka waxaynu ognahay dhowr bilood horteed webiga shabeelle lagu engegsanaa oo biyo kumay jirin dhulkii baa sii engegay biyihii markaa markay buurihii kasoo dhacaan diraacdu iyakoo xawli ku socda bay meel walba soo marayaan xataa toggii ma cabi karayo wakti uma kuma nasan karayo ma kaydin karo ma kaydin karo marka waxa weeye horta haddii dee soomaali dib usoo noolaato waxay u baahan doontaa labada tog qorshe waaweyn oo beero iyo xoolo iyo biyo kaydinle in loo sameeyo dadkuna xoogooga sidii hore aan u sheegnahay ku tabarucaan dawladduna qalabkii iyo farsamadii iyo injineerinkii iyo cadaaladii inay keento haddii intaa la keeno waxaan qabaa waan ka baxsan karnaa waanan ka badbaadi karnaa waxyaabahan dhacaya waxaabana laga yaabaa inay badhaadhe inoo horseedo haddaynu toosno beladaasi waa la moosi karaa waxaa loo bedeli karaa manaafacaad baa loo bedeli karaa laakiinse dad soo jeeda iyo dawlad soo jeeda ayay u baahan tahay walaal waayahay cabdirashiid aad baad umahadsantah rashka adiga haddaan bal aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in wadamo dariskeenna ah oo sida etoobiya oo kaleeto markii la fiiriyo sudan oo kaleeto webigan uu maro egypti oo kaleeto marka ma jiraan wadamadan afrika nagula yaallo in uu saameyn xoogan uu u geysto webiga marka waxyaabaha ay sameeyeen ee laga baran karo oo way ku tanaadeen la dhihi karo ama dhibaatooyinka kama dhacan fatahadaa maxaa ugu wacan maxaa ugu badan
waxa weeye horta waagii hore masar wuu ku dhici jiray waxani laakiinse dee sidan umay xooganin oo dee hawada adduunkan sidan ahaan jirin walaashay etoobiya way ku dhacdaa laakiinse dhulkooga buuralayda weeyaan waysoo biyuhu way soo shulwanayaanoo kuwa dhulka inta badan jooga dhulkan banaankaee siman waxaad ku tilmaamtay flat dhulkaa siman ayay qacdu gaadhaa inta badan marka waxyaabahay samaynayaan waxa weeyaan horta dawladda etoobiya iyo dawladda soomaalidu inay kala saxeexdaan ilaan labadan tog waxay maraan xad bay ka tallaabaan qaynuun baana u yaala togaga xadadka ka tallaaba sidii biyaha manaafacaadkooga loo wadaagi lahaa hadduu mid xidho intuu buundo ka sameeyo meesha ama taata ka sameeyo uu biyihii xidho kuwii kale wax yeelaysaa haddii kuwaasi xoolahoogii iyo beerahoogii iyo dhirtoodii intay baaba'daan biyihi ay soo shubuunayaanna kii hoosey dhaawac gaaraysa markaa in mucaaxado caalamiga oo sharciga caalamigaha ku dhisan lala heshiiyo etoobiya oo dawladdu toos ayaa muhiima dabadeedna waxaa la samayn karaa masalan africa oo qura maaha meelo kaloo fara badan oo adduunkood tabaalaysan waa laga sameeyaa waxaan sidii hore aan kuugu sheegayay waxa weeyaan toga markuu soo galo wadanka ilaa markuu badda gelayo qorshaa u yaal intii mayl inkaasiba shantii mayl tobankii mayl labaatankii mayl waxa biyihiisiba badh laga saarayaa toga oo beeraley la siinaya dhul beero laga sameeyo ama dhul daaq iyo dhir lagu beero marka waxay hakinayaan biyihii bay hakinayaan dhulkiina wuu nasanayaa marka xoolihiina way nasanayaan hadday xoolihiiyo dhulku nastana bini aadamkii markaa wuu nasan doonaa qorsho caynkaasa haddii loo dego waxaan isleeyahay soomaali balaayadan la moodayo inay diibta keenayso waxa laga yaabaaba inay baraari noqoto laakiinse maskaxdeena iyo xooggeenna ay ku xidhan tahay walaal waata brofesor adigoo mahadsan igu jir dhegeystihii ugu dambeeyey dabcan sidaan jeclaha ayaan qadka soo gelinayaa si maaragtay barnaamijkeena uu qayb uga noqdo oo su-aal iyo aragti wuxuu qabo uu kula wadaago waa tahay bismillah magacayga waxa weeyaan cabdishaaq xasan carte waxaan joogaa dalka koonfur africa waxaan weydiin lahay professorka cabdi ismaaciil samatar arrinta ku saabsan arrimaha fatahaadaha inta badan dunida wadamada horumaray waxaa ku yaala webiyo fatahadana kama dhacaan ama hadii dhacaana saameyn ama dhibaatooyin waaweyn kama dhacan marka soomaaliya in badan fatahadaha way soo noqnoqdeeno dhibaato badan ayay geystay webiyada juba iyo shabeelle marka sidee baa looga hortegi karaa dhibaatooyinka badan inta badan fatahadaha soomaaliya su-aashaas ayaan weydiinaya professorka way aada baad umahadsantaha carto waa tahay dhegeystahaas isla su-aashii aan kuweydiiyey ayuu kuweydiiyey bal dhinaca kale haddaad si kale adigoo u dhegeysid nala wadaagto waxa wey walaalkay jooga south africa mathalan wadanka south africa toga ugu weyn waxaa la yidhahaa orange river ama magaciisa orange baa la dhahaa sida liinta oo kale ah waxaa la sameynaya waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegay ayaa biyihii meelo lagu kanraya beeraleydaa bad laga siinayaa baduna way u baahan tahay biyaha macaana soo gelayo waxay uba ecologigeega ama biicadeeda ayaa bedelmi doonta haddaan togab ku socon badda laakiinse waa lasii hahakinayaa marka africa oo dhan dhool badan oo togagu hayso ay fatihi lahaa ayana laga qorshaystay ayaa jira ama dibka dadkaa dib looga raray oo dadka waxaa la dejinayaa meel u dhow ilaa kilomitr ka fog toga laakiinse si hayna dee lug u dilin dadkaa biyaha dhaansigoogu qasabada iyo waxyaabo kalaa loo samaynaya mathalan haddaan kaaga soo qaado magaalada gobweyn ee kismaayo waxoogaa soddon kilomitr waqooyiga ka xigta waxaa jirta kilomitr ha markaad kismaayo ka timaadeed magaalada xamar u socotay gobweyn waxay kaa qabanaysaa midigtay kaa qabanaysaa bidix jidkana waxa yaala markaad ilaa malaha hal ilaa laba kilomitr ayaa banaan godana dabeedna buuraley bay noqotaa meeshaasi marka waxaa la samayn karaa masalan buuraleydaasi ayaa magaalada intuna soo gelin togu soo gaarin ayaa lasoo jeexi karaa markaas halkaa biyaha lagu nasin karaa beeraley waxay noqon kartaa wax waloo maanta africa oo dhan khudrad kasoo bixi karaa kasoo bixi karaan meesha marka waxaad moodaysaa dadkeena nasiib daro iyo dawladeena ama tan ha haato ama kuwii ka horreeye ama kuwii ugu horreeyaba ha noqdaane fikrad caynkaasa oo wadanka oo dhan biicadiisa environmentkiisana ilaalinaysa una bedelasa noocyo kamida noocaya khayraad keeni kara oo dadkii xoolo dhaqatadii safaradii baran ha ka sameeyeen masalan haddaan tilmaam ku siiyo walaal waxaan markii ugu dambeyseen kismaayo tageen magaalada gobweyn tegay jilaal bay hayd oo abaar bay hayd dadkaa kasoo safraya xoolahoogii kasoo kasoo kaxaynaya meelo u jira lix saacadood lix saacadoodna way soo soconayaan markay xoolihii cabbaan lix saacadoodna way sii soconayaan xoolihii iyo ka ooman bay gurigii dib ugu noqonayaan waayo intaasoo dhan baa taa ma aha in xoolahaasi toga usoo arooraan ee waxay inta xoog laysu geeyo meelo laga waraabin karo oo biyaha loo jeexay ama ceelo looga qoday jiilaalkii oo qura loogu talagalay in la sameeyo sidaasay tahay meel kasta oo webi le soomaaliya waxaa jiri jirtay biyo xireenno oo kanaalada macnaha haddii biyaha ay aada usoo fatahaan biyaha celin jira oo biyaha xiri jira si khasaaro looga hortago tii ayada ahayd lafteeda muhiima u tahay soomaaliya waktigan inay dowladda ama hay-adaha xataa ku shaqada leh wax ka qabashada dhulbeereedka iyo caawinaada beeraleyda inay qayb ka noqdaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa ka hortegista masiibo dambe inaysan dhicin waana su-aasheeda ugu dambeysa
dib ma laho wixii dhul abuuris ka bad ka weyn ka yar baan ujeeda wixii dhul abuuris ka yar dhulka de ilaahay baa abuura inakuna wixii ilaahay abuuray ayaynu waxoogaa ku dardarnaa si bini aadamku ugu noolaan karo marka biyo xidheeno waa la samayn karaa masalan tii dee fanole dawladdii hore militarigii doonaysa inay ka dhisto weli waa loo baahan yahay laakiin se waxaa la samayn karaa kuwaasi dee waxay ahaayeen mid malaayiin dollar u baahan mid qaar ka yar yar oo boqol boqolkaakii mayl ee manbeledweyn ilaa xamar ilaa waxaan ujeedaa afgooye boqolkaa mayl ayaa hakad hakad lagu samaynaya markaas ay biyihii ka baxayaan togo meelay gelayaan isagoo togiina iska socda markaa markuu togii soo butaaco halkaasay in badani marasaa intaana waa wax loo qorsheeyey dad hareeraheega kuma noola togiina halkii ma soo gaarayo fatahaada awel soo gaari jiray de farsamada caynkaas ayaa looga badbaadin karaa magaalooyinka oo dhan bula waaya brofeor cabdi ismaaciil samater aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkaa nagala qayb gashay waana kaaga mahad celinaya waktigaaga in badan anigii dhegeystayaashaba waad mahadsantaha kulan sahra waad adaa mudan walaasha khayr allah ku siiyo thank you aad baad umahadsantahay thank you brofeor calaykum salaam guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa barnaamijkan waxaan ugu mahad celinayaa brofesor cabdi ismaaciil samater oo dhegaystayaashii aniguba su-aalo noogu jawaabay mid lamida asagana inta aan ku kulmi doono nabadgelyo